ganacsade cabdulaahi shariif oo ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho islamarkaana cabashada ka ah dowladda federaalka ayaa tilmaamaya in dowladda federaalka ay kuu soo rogtay lacago canshuuro xadidhaaf ah taas oo uu sheegay inay u sii dheer tahay inay jiraan lacago kale oo looga qaado siyaabo kala duwan isagoona sheegay in haddii ay yihiin ganacsatada magaalada muqdisho ay dowladda federaalka soo saartay culays weliba oo ay dhaqaale ku doonayso ganacsatada gobolka banaadir ama magaalada muqdisho culeysyo badan oo saa'id ahaa la saaray oo u badan dhanka dowladda dekedaha soomaaliya ma midaysna deked kastaba maamulaha xukuma maamulkaas ay khidmad ka qaada annaga marka haddaan muqdire muqdishonahay wax kastoo culeys oo dowladdu wadato waana lasoo saaray kartoonka waxaa laga yaabaa caanaha in dekedaha berbere iyo boosaaso iyo kismaayo lagu canshuuro laba doolar laba doolar bar ay ku baxdo halka dekeda muqdisho ay ku baxdo lix doolar saasay tahay haddana waxaa yimid konton mashruuc isagoo sii hadlayay ganacsadahan ayuu tilmaamay inay jiraan xubno xiriir dhowla leh dowladda federaalka kuwaas oo u taga wasaaradaha ay qusayso shaqada dekedda islamarkaana ka soo dhammaysta inay lacago dheeraad ah u saaraan alaabta ka soo baxaysa dekedda wuxuuna tilmaamay in arrintaas haddii ay yihiin ganacsatada magaalada muqdisho ay u arkaan mashruuc dhaqaale abuur ah oo ay dowladda federaalka ka samaynayso ganacsatada alaabta hadda dekeda laga soo qaado kuteerarka oo caanaha xamarweyne wuxuu ku keenaa shan boqol oo doolar ku keenaa oo oo mitr xataa udhima nus kilomitr udhima ninkala dekeda iyo ninkala dekeda iyo baqaarka udhexeyn culeys waa culeyskaas baabuurta culeysyo kalaa jira oo dad shaksiyaado ama ganacsata ha ahaadeen ha ahaadeen ninka la yidhaahdo xibna dowladda kamida waxay sameeyaan ayagana dowladda dankii ay soo xirinayaan dowladda tagayaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa in alaaba kuteer hebelan wadanaa shirkad hebelaan nahay skanaan nahay quality controlaa nahay kuteeran dhaqisaan nahay nin kastaro mashruuca keensaha kuteerarkan inaad boqol doolar ii saartaan rabaa mid wuxuu leeyahy kuteerarkan konton doolar inaad ii saarta wasaaradda u tagaa wasaaraddii markaas ay qubsada ama gaadiidka ama maaliyadda u tagaa waraaqa u kasoo dhammaysanaa sidoo kale ganacsadahan ayaa tibaaxay inay jiraan tobannaan mashaariic oo u xidhan siyaasiyiin iyo ganacsato wada shaqayn dhowla leh dowladda federaalka kuwaas oo qandaraasyo la soo saxiixday wasaaradaha dowladda federaalka u qaabilsan arrimaha dekedda iyo dowladda federaalka qudheeda wuxuuna tilmaamay ganacsadahan inaysan awoodin culaysyada intaas la eg ay soo saartay dowladda federaalka islamarkaana uu hoos u dhac aad u weyne ku yimid ganacsigooda toban mashruuc oo waxaa jirta lacag lagu qaato oo mid siyaasi loo xiraayo mid ganacsi loo xiraayo oo dowladda qandaraasa la soo gelaya culayskaas annaga haddaan ganacsatanahay cabashaan ka qabnaa mana qaadi karno culayskiina nin kastaba baqaarkiisa ugu tegey annaga alaabtii aan bixin jirno delifelgaray jirnay boqolkiiba sanadkan iyo sanadkii hore boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan hoos u dhacay tani waxa ay qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinka sida maalinlaha ah looga soo calaamadaynayo magaalada caasimadda ah ee muqdisho islamarkaana ay geysanayso dowladda federaalka iyadoona maalinba maalinta ka dambayso ay isa soo tarayso dhibaatooyinka ay bulshada ku hayso dowladda federaalka arrintaas oo ay tilmaameen aqoon-yahanka iyo waxgaradka inaysan bulshada sidaan ka sii bixi doonin ilaa inta ay iska qaadayso heeryada gumaysiga shisheeyaha